macadka rashaada ee barashada qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka oo ku mid ah macayidyada ku yaala magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada horseeda iyo weliba xaruntiisa lakadaha furay korasooyin cusub oo laaka kordhiya macadka kureeda markii bulshadaasi iyo qabana baahiyaadka koorsooyinkaasi onkoreyntiiyo weliba munaasabada ku hadalay maamulaha guud ee macadka rashaad ee barashada qur-aanka kariimka ustaad nuur isxaaq maxamed iyo faahfaahin hubiya korsooyinka cusuba ee laaku kordhiya macadkuna runti xaafadii deegaanshee badada ooba xaafad laha deegola bulshadii badadaas bulshadaas badan may baahanta dadan qumaayo dacwadii waajibaadka guudba baahanta marka macahadka sunnaba kumidaya meelaha goobaha khayrka lanka edegow oo diinti lanka edegow oo diinti lankabarada ku mideeye marbantiisu la socdu oo dhaqdhaqaaga isbedelka meeluusu ka yaabay tasdartiya miba go'aansanay bahda macadu rashaad nooyan miba go'aansanay antii la kordhay macadkii qiibo hordhaan ku socdeen iyo qiibo kale kordhayna qiibobaaso dadkanin sheega waana ka ballansanaynin kulunkii marhornin dhiyaay muxaadaradii marhornin dhiyaay miba ku ballanayna maahadku unti laha diyaariyow oo dibnaha ka sheega doonna waxyaabaha una oo ha ka shaqaynay oo dibahayn dibahayn la ka sameeyo walaalayaal antana meega hayta maahadka awal shay may baan qoranaha oo ka talagalna intii una diyaarin hob ilaahay era oo dhowr qiibood yaa ka shaqeeyi doona qaybta mayna hada doontee oo qiibo maalin weliba ha doonto oon ka talagalnay antii ka diyaarin gabro gaalanku weelno ciidaadu xaafidaad erno gabro oo qur-aanka xifdisan laka diyaariyo iyo oo hataba la diyaariyo weliba sidii ummadaas waafaqsan sida culumta qur-aanka laka baradaaye oo haniideetii oo ah is-ijaazeeyow qofu qur-aankaas sax si sax elanka saxo baraday kitaabka ka aqrii koran hayna oo lafdan wamacnan qofkan barado qiibtasay maalin waliba baxa doonta hob ilaahay era gabar allah gabar dad qaarna dad diyaaraba jaranba marka hob ilaahay waa dad koobano tiro koobano waana may leeraayuuse hob ilaahay era oo rajeeyaan antii kulankun lamaad kan kasii higa insha allah subxaan dad fadhiina kan lamaad ama ku sheego doona natiijada iyo meelasay kooy doonta qiibtasay maalin waliba baxa doonta waana may leelanka talagalay gibro qur-aanka habaradeen wiiladan yaraade ambaha qur-aanka inti taxfiid iyo tajwiid ilafdishi iyo macnishi kulli isla koobaanka tiri galeen yaa hob ilaahay insha allahu tacaala waqtigaas walay maalin weliba oo gelinka dambe waliba dalba insha allahu tacaala baha doonaan waxaana ku mid ah culimmadii ku qayb galli iyo ku hadalena muhiimadii lata in la barada shareecada islaamka macadkaashow oo baahidiisna yaalay gaar ahaan xaafadda guud ahaan magaalada tanbaydhabo machadkaasoo qismooyinshayna eedan badayin oo ka qiiban rag iyo dumarba aqsaamushayna eedii eed waliba wayn sheegad qofkii boorka iyo mise haddii la fiiriyi tusaale maysanka filana machadkana dadankaweeri bilaalay koojay mayaran walibanan aas-aasi dheeray machadkan si gaar ee gabdho antiyo walanka baradan laakiin dadka dhomba jamaca u kulmiye laakiin si goone mayba ahmiida may leerahayo si goone ansaarahaaye gabdho mu'minaadka eh antiyo ka ziyaad sidan aqoontiyo simiyina dadka oo may leerahayo wala gorodano ahlul cilmiga eh iyo dadka aan gorana simiyina maya misima
magaalada baydhabo ayaa muddooyinku hakabadaya macayidyada lakabaradaga culoonta shareecada islaamka iyo maadooyinka kale ee lakabaradaga iskuulada